bismillahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa ashraf ilmursaliin nabiyina maxamed wala ali sabi slm waa ku mahad celinayaa iyo adiga idaacadda aad ka shaqaysay wasan wasaaradda amniga runtii waxaa la magacaabay xilligii marso labada kun iyo shan iyo tobankii ilaa mar markaasna waxaa laga bilaabayay meel cusub oo bilow ah oo maarata maamul goboleed cusub oon waxano badan ayn jirin runtii shaqo badan ay qabatay ama ha noqoto dhanka sirdoonka ama dhanka ciidamadaba ha noqoto gaarka ah daraawiishta runtii tababaro iyo maaragtay iyo qalabayn badanaa loo sameeyey dugsiyo tababaro waa loo sameeyey yani dariiskoodii iyo dhawaqaadii in loo dhamaystiro siday u howlgeli lahayeen wayna howlgaleen wax badanna runtii waxay ka qabteen wax badan waxaa kaloo jiray lix boqol oo ciidan oo gudihiisa la tababaray oo saddex yani qaybood loo kala tababaray saddex meelood ama laba boqolah oo ay nagu taageereen dowladda ingiriiska iyo iyo iyo marka gudihiiska amisom tababaradaas runtii waa marka wax weyaan waa adduunyada marka cunug ka dhasho marka hore hore kama fadhiista horen kama gurgurta marka hore waa jifaa muddo jifaa markii muddada kadib uu soo fadhiistaa kadib uu gurgurta marka waa isbedelkaas aan ku jirnaa waa gartay marka waxaad sheegtay in ciidamo fara badan la idin tababaray saan ka warhayno gobolada baa iyo bokool oo kale degmadii baa ciidamo la tababaray ciidamadaas hadda wasiir manoo sheegi kartaa siday u howlgalaan iyadoo aan ka warqabno ciidamo fara badan ka tirsan maamulka qaarkood la sheegayo in ay goboladii marka hore laga soo qoray ay ku laabteen horta ciidamada laba qaybood ay kala ahaayeen ciidanka booliiska dowlad goboleedka oo lixda boqol ah yani waxa weeyaan dadka hadda maqan oo lixdaas boqol yani boqol iyo shan qof ayaa laabatay runtii waxyaabaha duruufaha kalifayna waxa waaye marka horeenta waxay lahaayeen qolo kasta waxay ismalaynaysa in meeshii laga soo qoray in loo bedeli doono iyo dhaqaalaha maaratay oo aan ku filnayn mushaaraadka aan ku filnayn ciidanka ninkii waxaas leh duruuftii yani aanan yani maaratay duruuftiisa aan dhamaystiri karin marka dadka isku adkaysi maahan runtii waad dareemi kartaa way dadaaleen shan boqol iyo xoogaha inay joogto boqolna ay yani ay kala laabatay qaar shabeellada hoose ku noqdeen qaar boqol ku noqdeen waana dadka runtii labada gobol ka yimid waxaana u badan yani gobolka shabeellada hoose waana waana waxaa keenaya daltamyo wax la yihahda amaba xiise ay u qabeen deegaankoodii dadkoodii iyo xagga maarata dakhliga oo oo ku yaraaday dowladda maarata tabardarri dowladda xagga dhaqaalaha yani oo iska yar iska kooban awgeed runtii waana ka xunnahay in maarata ciidan la tababaray ay noqdaan ciidankaas wax ku laabteen guryahoodii ay ku laabteen maahane ma ahan dad maaratay yani meelo kale aaday maahan runtii waana ku kala jirnaa in sidii loo soo celin lahaa annagoo maarata isku dayeyna in maaratay in heerka canshuuraha wasaaradda maaliyadda oo dib waxbayn ku jirta haddii dakhliga kor usoo kaco in maarata ciidanka wax loo kordhiyo si loo dhiirigeliyo marka ciidamadaas la idiin tababaray dowladda ingiriiska oo kale waxaa la sheegaa in mushaaraadka qaar ciidamada ay bixiso ciidamaduna aysan mushaaraadkooda helin markastoo lama dhihi karo dhanka dowladdii ayaa gaabis ama xuquuqdii ay lahaayeen ciidamadaas si ay ka gaabiyeen inay si sax ay u qaybiyaan ay siyaan horta qoladan qaaraanbixiyaasha qaaraanbixiyaan aniga waa deeq ay dhahaan lakin deeq ma ahan deeq waa waxaan abaal laga rabin qaaraana la yihahdaa qaaraan qoladan qaaraanka bixisa ee dowladda soomaaliya federaalka ama dowlad goboleedka ciidanka boliiska la tababaray ee boliiska dowlad goboleedka ayay boqol boqol dollar mana marto martay dowladda ma soo martay aqoona loo sameeya toos ku dhacdaa yani cidna uma soo martay taas horta waxay hadii yani waa laga gabi dili ilahay maba soo martaba yani budgetkooda toos ayaa akoonadooda iyo telefoonada ugu dhacdaa banki salaama ayaa ayay u martaa ma aha wax qof ay ka toogayaan ama qof usoo yani wax ka goyn kara ma ahan taas marka waxweyaan waana lixdaas boqol ma ahan ciidan kalento oo taageera la taageero oo beesha caalamka ay naga taageerto ma jirto ciidanka gaarka ah ee daraawiishta ah ee sida militariga u tababaran yani ciidankaas waxa weyaan runtii ma lahan dakhliga kusoo unbaa lagu wadaa garankooda iyo wixii markaas hadii la siin karo dishaandii waa la siin kara dikansaas waana adkaysan runtii ciidanka daraawiishta ayagoo in badan dagaalo qaarkood ku dhinteen qaar ku dhaawacmeen runtii ilaa hadda ma jirta ciidanka daraawiishta dadkii soo qortay dad dib u laabtay ma jiraan daruuf kastay ku jiraan runtii way ku safreen aad aad baan ugu mahad celinaya okay marka waktigii dowladda la dhisay ilaa maantadan la joogo intaas ciidamada la sameeyey ciidamo hore ayaa jiray dowladda soomaaliya ay lahaayeen ama ciidamo beeleed ha noqdaan laakiin nidaam dowladeed loo sameeyey waahii dambe marka intaas ciidamo idinkoo qaba deegaanadiina yihiin kuwo la isku gudbi kareen marka soo lasma dhihi kara wasiir waxaad rabtaan oo keliya inay ciidamada amazon idin kaabaan intaan ciidamadiina kaashataan deegaanada kale laysku furo maxaa idin diiday horta ciidamada halkaan ka dhisan aan kusaxe ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed qeybta qeybta lixdamaad taliska halkaan ciidamo u yahay guutooyin waxay ka degan yihiin maaragtay boqol boqol hal guutaa ka degan oo yani xudur iyo waajid iyo kala degan iyo ceel barde run ahaantii ciidamadaa way howlgalaan kuwa dowladda federaalka ee xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa yani daraawiishtaba way howlgalaan boliiskana runtii maalin dhaweyt waxtaa xasuusto xaflada la sameeyey yani xilligii magaaladan baydhabo gudaheeda runtii waxay ka qabteen howl aad iyo aad u fiican oo maaragtay lagu ammaani karo waana dareemi kartaa haddii aad xasuusato bishii kow iyo tobanaad sanadkii aan soo dhaafnay ciidamada daraawiishta iyo kuwa xoogga dalka soomaaliyeed waxay weerareen iyagoo keligooda cidna ay wehleen iyaguna weerareen sidii toban malmood inay haysteen runtii waad dareemi kartaa xudur markaa ka tagtid toban iyo shan kilomitr ilaa dhulkaas lasii marayeen waxaa joogay oo ka tilinayay nimankan ugus ciidanka halkaasna ka lugeeyey maray magaala sii maray tuulooyinkii isku xiriyey xudur iyo iyo tiyaglow runtii dagaallo adagna ku galeen waa cashir badanna usoo dhigeen xaggana waad dareemi kartaa ilaa iyo iyo buulo barakii dhulkan inay ciidamada tagaan mar kasta oo mucaawanada xataa la geeyo yani ciidamada runtii iskama fadhiyaan laakiin waxaad dareemi kartaa dagaalka istaraatiijiyada hadda dagaalka uu u socdo ma ahan kii qabsiinada maaha waa waa kii naafaynta istaraatiijiyada hadda annaga aan isticmaalayna ma ahan in yani nimankaan laftigooda way guurguuraan waa lala guurguuro wahayaa yani meeshii hal meel inta loo fariisto yani ay wax badan soo soo abaabuli lahayn waa laga dabaguurguuraya waa lala jabhadaynaya waana dareemi karta hadda yani weerarkii ay kusoo aan jireen magaalooyinka inay yani u suurageli weyso waxaana keenay december hadda bisha hadda aan soo dhaafno kale ramadaanka dhexdiisii guutada sideedaad ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ee xarunteeda tahay xudur iyo ciidanka daraawiishtaba waxay weerar ku qaadeen deegaamada maaragtay garasweyne iyo moorogaabi runtiina waxay cashir lama ilaabaana u dhigeen qolada nabadiidka ee ugus waana runtii yani waa tillaabooyin maalin kasta la qaadaya maalin kasta yani waxa weyaan ciidamadana ma sheegaan oo idaacadaha ma soo bandhigeen markay tillaabo qaadeen kadibun baa la maqlaa annaga laakiin wax ka soosaarahaan waa ka warhaynaa dhaqdhaqaaqa ciidanka iyo qoshaaha si uu socdo waa ka warhaynaa ciidankana waa dadaalaya runtii asagoo duruuf badan ku jiro ama kan federaalka noqdo ama kan dowlad goboleedka noqdo duruufo ma baahidooda ma dhamaystiran runtii waan u mahad celinaya saraakiishooda saraakiil xigeenka iyo ciidanka tiyaglo waa soo hadal qaaday tiyaglo muddo lix bilood in ka badan waxaa ka armay al-shabaab sidii laidinkala wareegay ilaa ay haatan maxaa diiday dowladdu iyadoo kaashanaysa amison orjan oo isku dayaysaa sheegtay weer ay ku qaaday deegaankaasi marka ilaa haatan dowladdu gormay qorsheynaysaa in tiyaglow ay la wareegto tiyaglow hadda laftigeeda ma runtii iska macnawi maahani wax hadda ka taliya oo rasmiya ma jiraan sidii dagaalka loogu qaadayba oo meesha loogu loogu laayayba malahan maartay malahan yani habeenkii kuma hoydaan marba waa yani orod orod bay ku maraan haysiina oo rasmi ka taliyaan oo iyaga ma aha dadka cabsida un bay ku haystaan shacabka dowladdan dadkeeda shacabkeeda ma dhihi karto maogtahay jamaadaha lama hadli kartin sidii maaragtay jamaaddii oo kaleeto looma dhaqmi karo oo dowladdii shacabka inay ilaalisa idaa laga waajibka saaraya marka annagoo shacabkeena u turayna ayaan istaraatiijiyada ciidan yani dagaalkan bedelnay waana runtii mar dhowna waad arg dareemi doontaan ayadoo ayna dhiig badanna ku daadan in ay banayn doonaan haddii ilah ilaado ugu dambeyntii inta wasaaradda ama dowladda koonfur gabeel dhisay waxaa jirto taliyaasha ciidamada oo kale daraabiista iyo in badan taliyaal fara badan loo magacaabay ilaa ay afar ay gaarayaan arrintaas maxay ugu wacan tahay ma taliyaasha soo mara aan shaqadooda gaabis ku yimin maxay wasaaraddu isbedelkaas badan ugu samaysay taliyaasha dowladnimada waxaa ka mid ah horta mogta in la isbedelo oo qof maanta taliyaha uu meel kale u dallaco qof hoosena uu soo dallaco yani waa istaraatiijiyada oo dowladnimada waxay kamid ahay wax kamid tahayba in dadku isbabedelo haddii hal qof meel lagu haayo waxa weyaan dadka inay nacaana suuragal ahbo marka waa dhiig cusbaa la gelinaya marba markii dagaalka lawado lawado uu xoogaha yimaado dabac yimaadoba si dadka firfircoon u helaan qof firfircoon oo caabona lasoo bedelaya dambeyntii shabeellada hoose oo kale dowladdu maxaa u qorsho ah dhibaatooyin fara badana ka jiro wasiir oo dadka la gumaadayo al-shabaab ha noqoto ha noqoto qolo kale beelaad ha noqdo marka arrimaha gobolka shabeellada hoose in ciidamo la geeyo loo tababaro oo kale inkastoo dowladdu ay dadaal fara badan wato madaxweynaha uu u sheegay tiro dhowr jeer ah gobolka shabeellada hoose dowladdu kaalinta ama ku leedahay maxay tahay inta badan horta ciidamada la tababaraya markii la tababaraya waxaa tababara ciidamada amsom ciidamada amsomna sembre markii la rabo inay ciidan tababaraan ogolaansho waa inay ka helaan dowladda federaalka runtii waxa weeyaan marka weli waa barnaamij la diyaarinaa jiro dhowaanna mar dhow insha allahu tacaala waxaa waxaa laga samayn doonaa dugsiyo tababar ah waana wuxuuna marayaa heer gabagaba ah midda shabaabna dee shabaab awal horeba dee wuxuu ahay nolol diid dadka qaar waxaa laga yaabaa inay marka hore moodayaan shabaabku inuu dad gaara ama maamulada ama maaragtay ciidamada ama laakiin hadda waxay ogaadeen inuunan qabiilna dhaafaynin qofna dhaafaynin derbi dhaafaynin geed dhaafaynin mar dhow waxaad arki doontaa ayagoo geedaha gubaya xaqiiqatan dadku waysiran yihiin mar dhow waxaad arki doontaa ayagoo geedaha iyo guryaha iyo wax dhanba ayagoo gubaya ad arki doontaan marka waxa uun sii caddaanaya xumaantooda maalin maalin kadib sii xumaan sii soo caddaanaysa dadka usoo caddaanaysa taasna runtii waa waa dadaal waa la wadaa liskama fadhiyo dowladda koonfur galbeed dowlad goboleedka koonfur galbeedna yani wax weyaan marka hore waxay kasoo bilowday hadda xafiisyadaan aan dhex joogno iyo madaxtooyadaan aan dhex joogno marka hore ma jirin geeda hoostoodaan kusoo dhisnay haddana runtii waa ujeedaa intay maal la eg tahay wax kasta oo ka mid a marka hay-ad kastoo ka midana saan oo kalantay ay usoo qortay wayna sii kori doontaa haddaan annaga noolnahay iyo haddaan dhibanaba yani way sii kori doontaa insha allahu tacaala waana waana u diyaarin doonaa maaragtay mustaqbalka jiilka naga dambeeya meel ay wax kasii bilaabi doonaan yani oo ay kusoo hirsaan oo sii samaynaynaa ciidamada dowladda federaalka soomaaliyeed ciidanka xoogga dalka iyo ciidanka gaarka ah ee booliiska iyo kan daraawiishtaba waxaan ugu baaqayaa runtii inay sii wadaan inay maaragtay dalkooda iyo dadkooda iyo diinkooda difaacaan sharafka ay leeyihiin yani inay ilaaliyaan dadkooda runtii waxayna u tahay magac waxaadna ogaataan dadka xasuusanaya qof kastoo soomaaliyad oo magac lahaa wuxuu ku helay soomaalinimo magac ku helay ma ahana qof qabiil gaara ku helay ma jiro runtii markii dadka la firiya taariikhda axmed guray iyo sayid maxamed cabdulla xasan iyo caawo taake iyo dhagax tuur iyo marka laga soo hadlaya sheekh xasan barsane iyo s y l iyo markii la sheegaya dadkaas o dhan qof qabiil ama goob gaar ah magac ku helay ma jiro sheekh bashiir dadkaas oo dhan yani soomaali bay ahaayeen waxayna magac ku heleen dadka soomaalinimay ku heleen qarannimay ku heleen dadka marka waxaan ogolada darma si yani askari nin hadda xalana dugsiga tababarka xalana dhihi jira hadda meeshaan hadda erbar ku dhegan nin dhalinyaro ah oo milatariga xoogga dalka soomaliya ka mid ahaa ayaa loogu magac daray sarkaal sarana ma hayn yani waxa weyaan wax uu muujiyey yani dhaqdhaqaaq uu muujiyey oo gumaysiga ama cadowga uu kaga hortegay ay ku dhintay ayaa loogu magac daray xalane yani meelaha aad aragteen iskooladan iyo waxaan dadka loogu magac daray arkaysa waxaa lagu helay yani qof wax astaan qaran soo sameeyey waay marka in dadka waxaan oon ugu baaqayaa ciidankaas midka federaal iyo midka dowlad goboleedba in ay hiigsadaan geesiyaashii iyo aabbayaashii iyo jiilalka hore ee taariikhda dhigay inay hiigsadaan si ay dadkooda iyo dalkooda magac ugu yeeshaan oo loo tababeri loo xasuusto taariikhdooda dib looga sheego ayagoo dhintay hadda hadda axmed gurey waa qarniga shan iyo tobnaad haddana maxaan joognaa qarniga koola sanadaan joognaa meeqaa udhexaysa jiil kasta waa loo sheegay axmed gurey alle ina cabdulla xasan wuxuu ahay qarniga sagaal iyo tobnaad bilowgiisii haddana qarnigii waxaan joognaa laba qarnigii ka badan hadda joognaa saddex qarni ku dhawaadaan joognaa weli waa la sheegaya jiilka imaadaba sayid maxamed cabdulla xasan aan laleey taariikhdiisii oo dhan aan lahayaa sheekh xasan barsane asagana wuxuu ahay un sagaal qarnigii sagaal tobnaad ilaa hadda weli dadkii nin kastoo haliyey ah hawataako yacni xilligii ay soo dhawaatay barsamihii qarnigii sagaal iyo tobnaad barsamihiisii ayaa ayay ahayd gabar soomaaliyeed oo runtii oo ku dhimatay halgankii gobanidonka soomaaliyed ay ahayd yani qof kasta ha ogaada marka haddii uu dalkiisa soo difaacayo wax ku gaaraan in dadkiisa ay xasuusan doonaan una abaalgudi doonaan una soo ducayn doonaan ajarna uu ka heli karo yani haddii uu ilaahay uu isagoo dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa difaacaya oo dar ilaahay ka tahay uu ku dhintana inuu inuu yani ku helayo dembidhaaf iyo xasanaad weyn oo sababi kara inuu jannada ku galo hadduu ku dhaawacmana inuu dhiiggiisa ilaahay berri inuu ugu shafeeci doono dadka inay ogaadaan marka inayna bilaash ahayn qofka uuna moodin mishaar yaroo la qaadanay wax yaroo la qaadanay inayn ahayn laakiin ay ka noqoto arrintu arrintan ay tahay in dalka iyo diinka iyo dadkaba la difaaca inay cibaado tahay inay ogaadaan oo waxaa lala diriraya dad shayaadiin ah oo nafta bini aadanka iyo sharafka dadka muslimiinta soomaaliyeed usoo duula inay yihiin deegaanadooda inay u dhintaan difaacaan sharafkooda dadkooda soo ceshtaan intaasaan kulada darmiya abdullaahi maxamed aadan soo ma